wallahi magaalada adigu waxaa laleeyahay waxay kasoo baxeen boosaaso dhowr wiig baa iminka ay leeyihiin kolli baaristiina waa socotaa oo taliyihii maxaan ku idhahdaaye kolli baarista dembiyada c i d iyo booliska telefiheenkii booliska iyo waa socota dhammaan taliyayaashii ka howlgelayay gobolka oo dhan marka baaristuubay kusoo bixi doontaa insha allahu waxay ka yimaadeen kolli puntland gaar ahaan sida ay sheegeen xaqiiqda iyo baaritaankuna kolley waa gabay doonaa waxay noo caddeeyeen ay sheegeen in ay ka soo baxeen boosaaso waan gartay imisa ayaa dhimatay baa layidhi dadka ay wararku sheegayaan in iyagoo meyda aad hesheen iyo kuwa inta idinla joogeen dhintay
saaka intayna soo gaareen ilaahay xalayto gutiya la soo gaareen saddex unbaa saaka dhintay mid hadda go-aya laba saaka ah sideed loogu tegay doonta ama laashka tobankaasu baanu anagu dhimasho ahaan koob iyo toban iminka ku xaqiijinay hase yeeshee waxay leeyihiin iyadoo baarista ay ku sugnaan doonto oo baariddu ay socoto oo kolle geesiyaashan maxaan ku idhahdaaye soo kabtay saddexda nin ee la kabtay ayaa warku iyo dee tahriibayaashaba waa ku dheeyahay kolle waa la baarayaa baaritaankiina insha allahu waa socdaa waxay leeyihiin iyagu boqol iyo lixday marka hore ahayd wax kale badday maa soo dhigeen halsuna waa ka xumaatay waa marka inahaasunbay kolle warka hordhaxiisa uu ku kooban yahay waan gartay marka waxaad sheegtay saddex nin inaad qabateen ma raggii doonta wadayba ha ha ha sidaa wey sidaa aqwayaashii doonta watay waan gartay marka boqol iyo lix laakiin warkaas waa hordhiciyey dub baanu insha allahu wixii wara kolley kasoo faahfaahin doonaa haddii ilaha idmo intaasubaa warka hadda ku koobay waay waxaad sheegtay baaristaas socota wixii baaristu ay caddaysana dub baanu insha allahu media ugu bablishi doonaa waan gartay waxaad ii sheegtay sideed inay markii hore dhimashadu ay ahayd saddex nina ay agtiina ku dhinteen isku darku waa koob iyo toban ee maaha toban sidaad ii sheegtay maya waa toban waa toddoba iyo afka markaasi waa toddoba doonta loogu tegay iyadoo meyda markii laga soo dareeriyey nimankan iyo saddex waa toddoba iyo saddex waa toban baa dhimashadu iminka ilaa iyo hadda aan xaqiijin imise nool ba hadda idinla jooga oo aad gacanta ku haysaan labi labaiyo labaiyo toddobaatan labaiyo toddobaatan xaaladooda caafimaad sidee bay tahay iyo adigu cundalaan iyo raashin xaaladooda caafimaad wax walba waa leeyihiin dadka dhibaatada ugu badan haysatay waxin bay ahaayeen biyolaan iyo cunnalaan doonta asubaysay dadka layla marka insha allahu wixii faahfaahinana dib baan kasoo sheegi doonaa biidnillah xaalado kale ood ka baqaysaan inay dhintaan markaad eegto heerka taagdarada dad siriosaa jira dad badan oo imika dhowr qof hadda siriosaa jira oo ka cabsi qabno hase yeeshe ee qofkaan waktigiisu gelin waxaanu rajeynaynaa ilaah idinkii in uu inuu dawoodi doono oo markaa la siiyo cuno la siiyo la daaweeyo qofkii dee baktigiisu galayna dee naf dhibanaysa loo loo taageli maayo waan gartay marka bal haddaad adoo raaliya tirada ii kala saartid dumar caruur rag haddaad waa dumara laba iyo toddobaatanka hadda jooga laba iyo lixdanna waxa weeye waa rag wax caruuri maku jiraan
adigu kuma jiraan wax caruuraaya hadda taas maan aada u ogo xaggee u socotay baa la yidhi mudane adoo raaliya xaggee doonida u socotay baa la yidhi yaman iyo dhulkaa yabay leeyihin sacuudiga iyo xasil iyagu yidhahdeen waan gartay ma jireen dhacdooyin kuwan oo kaleo idin soo maray muddooyinkii dambe anigu sanad baa joogay waa tii koowaad laakiin saddex dhacdoo hore oo noocaasoo kalaa isla aagaasa ka soo dhacay dhacsi oo gobolka uu soo badbaadiyey raggii muslimiinta iga horreeyeyna ay jiraan waa dhacdadii afraad imika ee gobolka soo marta runtii waxaan aada iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahad celinaya ciidanka ilaalada xeebaha iyo immigrationka iyo ciidanka booliska oo iyaguna runtii intii joogtay ka hawlgalay